waxaa yaraaday kalluunkii la keeni jiray suuqyada kalluunka ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taas oo ay sababtay dabaylo xoogan oo xilligani ka jira badweynta hindiya badmaaxiinta soo jilaabta noocyada kala duwan ee kalluunka ayaan xilligani gaarin meelihii ay kalluunka badan ka soo jilaabin jireen maadaama baddu kacsan tahay qaar ka mida ganacsatada suuqa kalluunka magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey waxyaabaha keenay kalluun yarida ka jirta suuqa iyo sida bulshada ay saamaynta ugu yeelatay waxayna sheegeen in qiimaha kalluunka uu xilligani yahay mid sare u kac uu ku yimid xamaryahan qaali waa malaa'igano gadaaya marba sii waadi suu ilaahay noogu keeno baddaa keenayso oo kaa bad haddii wax laga waaya malaa'igana qaali u noqon wallaahi say ku xeegay ku xiran tahay say u gataan inay kalluunka cunaan taa faa'iidadiisa tayadiisa ayaga arkaayo markaase baalkaan uu faa'iido badan leeyahay la ogaa magacay waa axmed cusmaan mahadey kana ganacsado kalluunka oo macnaha suuqa malaayga ka ganacsadaa wallaahi kalluunka aada u sareeyaa aniga aan kula hadlayo kalluunka ilaa iyo gashaan geen jiray ilaa iyo yoontooy ilaa iyo qaamqaam ilaa iyo meelihii dadka ay ku nool xilliga macnaha ramadaanka aaday kalluunka dadka u daneeyaan maadaama macnaha sambuus iyo afur wax laga sameeya kalluunka aaday dadka macnaha u isticmaala laakiin sanadan macnaha aaduu kalluunka u kulul yahay ilaa iyo laba doolar ilaa iyo labii bara waa la gedaa ilaa iyo hal iyo bara kalluunka la gedaa kiili laakiin hadda aan kulaadaa kiili afar doolar ayaan iibinaa sare u kac aad iyo aad u sareeya ayuu macnaha kalluunka macnaha wallaahi ramadaan khayrkiisoo wataa laakiin kalluunkii aad u kacsan isbeddel xagga cimilada macnaha ayaa aad isku beddeshay marka ma filaynin kalluunka macnaha bil ramadaan aan ku jirnaa dadkana macnaha waxay jecel yihiin wax raqiisay jecel yihiin ilaa kiili labo ilaa iyo hal iyo bar ilaa laba iyo bar la gedi karo ayay macnaha aad u danayaan dadka ganacsatada suuqa kismaayo jubbaland khaasatan waxaan ka shaqaysanaa kalluunkaas marka saasay wax u jiraan qiimaha kalluunka wuxuu marayaa ramadaanka bilaagiisa horta aad u kululaa kiilihii shan doolar ilaa iyo afar doolar ilaa iyo lix doolar uu gaaray kadibna ramadaanka barakadiisa iyo qayrkiisa nimcooyinkiisa la soo kulmay malaayiga wuu soo batay ilaa iyo heer laba doolar wuu gaaray marka ilaa iyo hal laba doolar laba doolar iyo bar ilaa iyo saddex doolar intaas u dhexeeya hadda kiilaadka marka alxamdulilah ramadaanka barakadiisa iyo qayrkiisa wuu wataa meelihii aad iyo aad bay u degeen badda xilligii waxaa lagu jiraa bishii maarso inta badan xilliyada ah ay dabayluhu jiraan badduna kacsan tahay waxaa yaraada doonyaha kalluunka ah ee badda aadah waxaayna soo saaraan kalluun yar kaasoo qiimihiisu uu sare u kaco marka uu yimaado suuqa kalluunka magaalada kismaayo